إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum dhegaystayaal isku soo noqod wanaagsan kusoo dhowaada warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada caawo talaada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a waxaa la baahiyey qaybta saddexaad fariimo ka imaanaya maxaabiistii lagu qabtay dagaalkii cuslaa ee ka dhacay magaalada masaajida caligaduud ee gobolka shabeellada dhexe laba ruux oo shacab ah ayaa xalay lagu dilay gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya dowladda federaalk ayaa sheegtay inay xoog uga qaadan doonto dadka shacabka ah ee ku nool muqdisho dhulalka ay leeyihiin ee bannaan kuwaasoo ku yaala gudaha magaalada muqdisho iyo duleedkeeda booliska magaalada jigjiga ee dhulka soomaali galbeed ayaa si arxandaro ah u dilay wiil dhallinyaro ah biriq ayaa wiil iyo aabbihiis ku dishay deegaan dhaca bariga magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe waa afar iyo labaatanka shawaal kun afar boqol afartan iyo lix hijri kuna beegan kow iyo labaatanka bisha afaraad labada kun shan iyo labaatanka waxaad dhegaysateen qodobada warka iminkana kusoo dhowaada isagoo faahfaahsan waxaa la baahiyey qaybta saddexaad fariimo ka imaanaya maxaabiistii lagu qabtay dagaalkii cuslaa ee ka dhacay magaalada masaajida caligaduud ee gobolka shabeellada dhexe faahfaahinta warkaas waxaa halkan kasoo jeedinaya mubaarak cumar alkasaaib al akhbaariyaha ayaa baahisay muuqaal ay kasoo muuqanayaan ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo lagu qabtay dagaalka cuslaa ee ka dhacay magaalada masaajid caligaduud ee gobolka shabeellaha dhexe muuqaalkan oo ah qaybta saddexaad fariimo ay dirayaan maxaabiista dagaalkaasi lagu qabtay ayaa waxaa kasoo muuqanaya maxbuus ka tirsan ciidamada dowladda federaalk oo lagu magacaabo axmed ismaan shariif kaasoo ka waramaya xilliga uu ku biiray ciidamada dowladda federaalka anigoo ah magacayga axmed cismaan shariif ku biiray ciidanka labada kun labaatan iyo koodii bisha afaraad waxaana kala soo biiray muqdisho xamar degmada waa wada jir marka koorsada waxaa aga soo baxay iskool buliisiya labada kun labaatan iyo koodii waana la soo qaaday gobolkan shabeellada dhexaana la keenay saddex bilood afar bilood shan bilood markaa meelaha ka shaqeynay kadib waa masaajidka caligaduuda na la keenay masaajidka caligaduudna waxaa nooga qabsaday dagaal oy mujaahidiinta soo qaadeen marka anigoo dhaawaca laiga tegay gacanna maa burbursan anigoo dhaawaca laiga tegay halkaasaa laiga cararay marka waxbaa dowladda isku sheegay shalay meesha i keentay beriga maanta waa iga carartay isagoo hadalkiisa sii wata askarigan ka tirsan dowladda federaalk ee kasoo muuqday muuqaalka cusub alkataayib al akhbaariya wuxuu fariin u diray ciidamada dowladda federaalka shacabka soomaaliyeed iyo madaxweynaha dowladda federaalka marka waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay maanta anagaa gacan ku jirna marka waxaa idin leeyahay yaaninla qaldin yaaninla qaldin sida anagoo kale yaaninla qaldin anaga waanoo la qalday waxaan macnaa wax inaa noola sheegay marka waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed waxaan u diraya fariintan u diraya waxay tahay qof walbo macnaa soomaaliyeed macnaa inay askarta xaggooda ka fogaadaan iyo hadda kadib meel walba wax walba lagu qoraa marka waxawaay anagaana la qalday ciidankan hadda kasoo tagay waa yaqaanaan waxaan fariin u dirayaa inayn dib dambe u soo laabanin meeshaan qof walba gurigeeda ha joogto adduunyadeeda iyo shaqadeeda kala qabsato islaan lalama dagaali kara dheelaa madaxweyne xasan sheekh waxaan fariin u dirayaa dadka qaldeysid dhaaf dadka ka jooja qaladka waa tawar ma lahan awood ma lahan kitaab baa lala dagaali kara ummadda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed la tashkiilinaya oo marahabaaminaya macnaa inay dagaal ka galaan islaan lalama darir karo islaan lalama dagaali karo marka waxaan dhihi lahaa qof walba gurigiina iska jooga qof walba macnaa hooy aabba la jooga maanta anagaa saas u naal anagaa maxaabiis ah maalmihii lasoo dhaafay waxay alkataayib al akhbaariyaha baahinaysay muuqaalo ay kasoo muuqanayaan maxaabiis ka tirsan ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo diraya fariimo kala duwan kuna baaqaya in ciidamadu ay hubka dhigaan danahoodana raacdaan laba ruux oo shacab ah ayaa xalay lagu dilay gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya cali aadan xasan ayaa warkaas inoo haya wararka ka imaanaya gobolka mudug ayaa sheegaya in kooxo hubaysan ay xalay fiidkii magaalada bursaalax ee gobolka mudug ku dileen laba qof oo shacab ah kuwaas oo midkood ahaa ganacsada caan ah halka midka kalena uu ahaa maamulo ka tirsan shirkadda isgaarsiinta goolis labada nin ee la dilay ayaa lagu kala magacaabi jiray burhaan xaashi oo ahaa maamulihii xarunta isgaarsiinta goolis ee bursaalax iyo mahad oo ahaa ganacsada si weyn loogu yaqaanay deegaanka goobjoogyaal ayaa sheegay in kooxahan hubaysan ay si gaar ah u beegsadeen labada nin islamarkaana ay goobta ka baxsadeen falka kadib ilaa iyo hadda ma jirta cid sheegatay mas-uuliyadda dilkan dilkaas ayaa qayb ka ah falalka xadgudubyada ee lagula kaco bulshada soomaaliyeed dowladda federaalk ayaa sheegtay inay xoog uga qaadan doonto dadka shacabka ah ee ku nool muqdisho dhulalka ay leeyihiin ee bannaan kuwaasoo ku yaala gudaha magaalada muqdisho iyo duleedkeeda taliyaha ciidanka boolis militaro ee dowladda federaalka aadan jeelle ayaa dadka shacabka ah ee dhulalka ku leh duleedyada muqdisho ugu hanjabay inay dhulalkooda bannaan ama ay burbureen dhismayaashii ku yiilay ka dhigan doonaan saldhig ciidan haddii lagu arko ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab hadalka mas-uulkan ayaa u muuqda mid uu ku banaysanayo dhulalka iyo hantida dadka shacabka ah ee ku sugan halkaasi aadan jeelle ayaa ku andacooday in dhulkan mar weliba laga soo weeraro ciidankooda waxaana taa beddelkeeda mararka qaar iyagu ay si qasab ah saldhigyo ciidan uga dhistaan dhulalkaasi dhulka adiga aad leedahay hadduu aa lahaa dhul bannaan ee geed yuhuud uu ka baxay guri adiga aad leedahay iyo geerish aad leedahay haddii loo isticmaalo fal argagixiso dhulkaasi wuxuu ku wareegaa hay-adaha amniga saacadda falkaasu ka dhaco saacadda ka dambaysa hantidaada ma aha mas-uuliyadda dhulkaas adaa iskale adaa dayacday wax allaale wixii lagu geysana mas-uuliyadda qaybaad ka noqonaysaa kuma tashanaysid gacanta hay-ada amniga ou gelayaa wuxuu noqonayaa saldhig ciidan go'aankan ka soo baxay dowladda federaalka ayaa ku dabafaylaya go'aanno horey ay u soo saartay oo ay ku qaadatay dhulka dadweynaha dhulboobka ka jira muqdisho iyo duleedyadeeda ayaana sii xoogaystay tan iyo markii hoggaanka dowladda federaalka uu la wareegay xasan sheekh maxamuud booliska magaalada jigjiga ee dhulka soomaali galbeed ayaa si arxandaro ah u dilay wiil dhallinyaro ah waa kan maxamed qaasim oo soo jeedinaya warkan wararka ka imaanaya magaalada jigjiga ayaa ku waramaya in ciidanka booliska ee maamulka xabashidu ka dhisatay dhulkaasi ay si arxandarro ah u dileen wiil dhallinyaro ah wiilka la dilay oo da-diisu ahayd toban iyo toddoba sano jir ayaa waxaa lagu magacaabaa shaafici cabdikariin cali waxa ayna booliisku ku dhex dileen xabsi ku yaala magaalada jigjiga halkaas oo uu ku xirnaa muddo dhowr iyo afartan maalmood ah marar badan waxaa dhulka ay xabashida gumaysiga ku haysato ee soomaali galbeed laga soo tabiyey tacdiyaad kala duwan oo dadka shacabka ah u geysteen ciidamada ka amar qaata mustafa cagjar kuwaasoo dhibaateeyey qaybaha kala duwan ee bulshada iyadoo aysan jirin cid ay dhaafeen culummada diinta islaamka iyo aqoon-yahanada ayaa waxa ay sheegaan mar kasta in waxa keliya ay dadku dhibaatadaas ugu bixi karaan ay tahay in dadku ay qaataan kitaabka allah hubkana qaataan si ay cadowga ku xadgudbaya iskaga celiyaan arrintaas oo ciso iyo sharaf lagu helayo aakhire iyo adduunyaba biriq ayaa wiil iyo aabbihiis ku dishay deegaan dhaca bariga magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe cabdulqaaliq macalin cabdiweli ayaa eegaya faahfaahinta warkan maalintii shalay robab xooggan ayaa waxa ay ka da-een magaalada jowhar iyo deegaanada hoos yimaada ee gobolka shabeellaha dhexe deegaan dhacbariga magaalada jowhar ayaa waxa ay biriq ku dishay wiil iyo aabbihiis mid ka mid ah dadka deegaanka oo saxaafadda la hadlay ayaa ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen
wadaad sheekh muuse cali mucow la yidhaaho oo ilmihiisaya asiga oo korahayaan waxaa biro ku dhacday deegaanka aroosbeenaad meel la yidhaah waayo oo baadiyaha baloog bishiisa waayo roobabaa da-ay galabta kow iyo toban saac iyo bar aa wadaadkaas qadirtaas alla u timid iyo wiilkiisa oo dhilla oo shanjar camal meelahaasa alxamdulilah roobku waa waa khayrawsan yahay roob waa da-yey marka amarkaas yaraa uu dhacay waxaasna waa iska qoran ilaahey hooyadiis iyo aabbihiisa sariir saaran islaantiisa iyo carruurtiisa kale oo wareegta kul oo kurahaya saasay biraqdu u dhacday yeerka hoostuu ka fadhay asigana annaka wambaraa dhahnaahay gambaruu ku fadhay roobka dabeelkiisa yara waa iska ceentay laakiin waa waa daaduu lahay daaduu lahay fiican si kastaba ha ahaatee roobka ayaa ah nimco weyn uu allah ku galadeystay addoommadiisa iyadoona xiliyada qaar ay dhacdo in uu geysto musiibooyin kala duwan warkii oo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan xilligan waanaga intaa waxaan idinku dhaafaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu